madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa xariga ka jiray xarunta ugu weyn ee la dagaalanka ayaxa oo hay-adda faw ka hirgelisay magaalada hargeysa waxaana xarig jarka ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan iyo madax ka tirsan hay-adda faw cabduqaadir iimaan warsame wasiirka wasaaradda beeraha somalilan agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha somalilan aadan cabdulaahi sheekh muuse ayaa si wadajira ugu warbixiyey marxaladihii uu soo maray dhismaha xarunta iyagoo u mahad celiyey hay-adda faw dhismahana wuxuu ka kooban yahay hoolka weyn aynu aragno ee quruxda badan leh kantiin halkaa loogu talay ama kitchen weyn oo shaqaalaha loogu talagalay saddex maxayday maqsin oo guest houses ah oo ay seexan doonaan khubarada iyo iyo shaqaaluhuba markay daalaan masaajid rag iyo dumarba leh suuriyo xafiisyadii lagu shaqaynayey laabkii qaboojiyihii meeshii lagu burburinayay foostooyinka maxayde mashiinkii lagu burburinayay generatorkii roomkii generatorkii iyo meeshii lagu kaydinayay foostooyinka sunta cayayaanka iyo halkii washbaan ku fadhiisanayay iyo derbigaa weyn iyo dhulkaa weyn ee loo hayo ee lagu fidiyo maxayda mustaqbalka maxayda xarunta waxaan rabaa in aan halkan ka codsado ama aan u diro hay-adaha caalamiga ah oo ay ku jirto f a o inay balaariyaan oo waxtarkana taraan balaariyaan oo ay ku taraanna inaanu naga caawiyaan xagga beeraha iyo xagga inaanu soo karaysano khubaro caalamiya iyo kuwa maxalliya sida qamar oo kale oo naga caawiya inay maxayde isku xid u sameeyaan hay-ada caalamiga ah iyo wasaaradda horumarinta beeraha waxa weeye waxay ahayd meeshani meesha geeska east africa laga maamulo ayay ahayd berigii hore waxaana la dhisay runtii waktii kun iyo sagaal boqol iyo kontonaadkii baa la dhisay roobabkii u dambeeyey hadda daay xeebta oo laga cabsi qabay inay inuu ka dilaaco ayax in la soo waayay oo maanta alxamdulilah aanu wax ayaxa cabsi laga qabin diyaarna aanu nahay ama wasaaraddu diyaar u tahay haddii wuxuu la arko inay markaaba ku dhaqaaqdo oo ay wax ka qaban karto cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan oo xariga ka jiray xarunta ugu weyn ee la dagaalanka ayaxa ayaa wasaaradda kula dardaarmay in ay dadaalkooda halkaa ka sii wadaan hadda ilaahay ka sokow waxaanu mahadnaqaynaa dhammaan ciddii gacan ka geysatay oo ugu horeyso hay-adda faw iyo ciddii iyo doonarska kale ee dhaqaalaha kusoo bixiyey maadaama iyagu ahayn implement agencyga ahaayeen wasaaradda horumarinta beeraha oo injineer cabdiqaadir hogaaminayo runtii iyo shaqaalihiisa iyo cid kastoo gacan gacan geysatayba runtii aada iyo aad baan ugu muhaadnaqaynaa anu waxaan u kacawnana koleydaa meesha inla daaf baa sheegno iyana maaratay aan u baarigno una mahadnaqno ciddii wax nala qabatay xukuumadduna diyaaru tahay markaa inay wixii la wareegto oo sidii wasiirka qorsheyntu sheegay kolbay taalka iyaga intii aan la wareegi karno aan la wareegno kolley hay-adahan aan ku codsaynaa inay wasaabka naga dhaqaaqeen weli gacmaha nagu sii hayaan siday nagu soo hayeen gaar ahaan faw hay-ada badan oo kamid ihi waxay nala bilaabeen warburkii kadib qaranka somalilan marki dib loo yerleelay kun iyo sagaal boqol kob iyo sagaashankii imikana waxaan leenahay inay saakale kaga tegin wixii inta ka dhiman inay sii wadaan in inta naqabkaa laga qabaan annaga wixii intii awoodeeda ee kolba dhaqaalaha noo asbaxo waxaan diyaarnahay in la wareegna tani iyo wixii kuwii kale lamidaba ay naga caaween hay-aduhu